bismillaah marka hore bahashaan aynu ka hadlayno ee la dhaho shiishadda dadka ay ku bateen cabitaankeeda ama in ay dhuuqaan waxay leedahay dhibaato aada u fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaad ogaataa shiishadda markii la dhaho waa shay ka samaysan dhowr waxyaabood oo laysku geeyey waxaa ka mid ah in ay ka samaysan tahay ku jiraan tubaakada ama qeybaha sagaarkaoo kale wuxuu ka samaysan yahay oo kale nicotiinkaoo kale waxaa kaloo ku jiro biyo kulul ama biyo markaasi qandac ah oo aada u kulul waxaa kaloo ayaga ka mid ah oo ku jiray ka kooban tahay carbon dioxide oo dadka bini aadamka loogu talagalay inay iska soo saaraan oo in gudaha loo qaato aan loogu talagelin ayaa ka mid ah iyo kuwo kale oo fara badan oo nicotin iyo maxay ahaday securities iyo waxyaabahaasoo dhan dhibaatada guud ay leedahay marka waxaa waa qofka markii ama markay bulshadu ku badato waxyaabahaas isticmaalkooda daawooyinkaas kimikaliska ah oo ku jira bahashaasi waxaa ka imaan karo in markaasi bulshadii ama dadka deegaanka ay qaadaan cuduro kala duwan oo markaasi qeybaha kala duwan ee jirka ku dhaco dhibaatada guud marka waxaa ka mid ah in cuduradaasi ay dadka ku dhex fidaan sida guud ahaan marka la fiiriyo resbaratory diseases oo kale in ay markaasi ay bataan meeshii lagu cabayo kale ama dadka cabayoo kale in familiga ay wadaagaan oo kale ay bahashaasi bartaan dhibaatada guud ay leedahay waxaa ka mid ah friendiska ama dadka tiinajariska ah oo kale oo yaryarka ah in ay ku badato meeshii ay howsha qabsan lahaayeen ama ay waxbarashadii aadi lahaayeen in ay bahashaasi u noqoto dhaqan inay cabaan mar kasto marka dhibaatada shiishadu ay leedahay ma ahan wax yar wax markaasi si kooban ama in yar ama wakhti yar looga hadli karana ma ahan laakiin waa mid baaxad weyn oo public halsi ahaan ama caafimaadka bulshada guud saameyn kula marka waxyaalahaas guud laga soo tago shaqsiyaadka cabaya sidee bay u saameysaa marka laga soo tago dhibaatada guud ay ku leedahay deegaan ahaan iyo dad ahaan waxay saameysaa marka la fiiriyo midda guud waxay wada saameynaysa dadka bulshada oo deegaanka ah ayay wada saameynaysa caafimaad ahaan qof aan cabin iyo qof cababa markaas qofkii la kulmo ayay saameynaysay marka markii si gooniya loo fiiriyo waxay si kale usii saameysaa qofka markaasi cabo oo ku tixan oo addictionka ku ah ayay aada u saameysaa qofkaasina marka waxay u saameyn kartaa si individual ah dhibaato badanay u geysan kartaa mar kasta oo bahashaasi cabo waxay leedahay caafimaad ahaan in markaasi jirkiisii ama sambabadii oo kale ay saameyn ku yeelato sidoo kale in ay la mid tahay bahasha hal mar ood cabto ama hal saac oo aad markaasi dhaladii yartaa ama tubadaasi aad jiido qiiqaasi inuu la mid yahay adigoo boqol xaboo sagaarah oo kale cabay marka saameyn aan la soo koobi karin ayay ku leedahay bulshadana waxaad u malaysaa waayihii dambe in ay aad ugu badan tahay oo aad ay u isticmaasho marka aad fiiriso dadka xaafadaha ku cabayo hoteelada ardayda jaamacadaha oo markii ay waxbarashada ama wax sida sistamyada ay ku wareeraan oo kale isticmaalo ayada iyo taabuuda iyo oo markaasi caado ka dhigtay meelaha qaar inay isku ballansadaan meelaha babliga ama hoteelada ah oo lagu kofeega lagu cabo kale inay isku ballansadaan ay tagaan aad ay u isticmaalaan kadib ayagoo ku faanayo oo meeshii waxaad u malaysaa sagaarka iyo waxyaabaha lamidka ah inay ka duwan tahay in qofku uu keygiis meel la geli jiray oo cabi jiray laakiin midani in dadkii caadiga ahaay oo dumarka ay ka mid yihiin oo dhallinyaradii ay ka mid tahay dadkii balwadda aadka uga cabsi jira oo la dhuuman jiray in ay ku faanayaan marka caafimaad ahaan waxaad u malaysaa in aysan ku baraarugsanayn dhibaato aad u fara badan ay leedahay kansar badan kansarro kala duwan ayaa laga qaadaa oo ay sababtaa qofkii joogteeyo oo maalin kastoo isticmaalo waxay markaasi ku keentaa in uu nolosha saameyn ay ku yeelato ama mid hadda ah oo degdega ha ahaato caafimaad ahaan ama mid damba ha ahaato longiteram damba ku dhacdo marka dhibaatada individualiga ah ama sida gaarka ah qofka u caba ay ku leedahay way ka duwan tahay marka bulshada guud loo fiiriyo oo si degdega ayuu qofkaasi saameyntiisa looga gartaa meelaha sida degdega ah ay qofka uga saameyn karta waxaa ka mid a inuu isbedelo codka qofka inuu aada isku bedelo oo foysku uu janji uu sameeyo afkoo kale oo qofka uu ka isticmaalayo kale in ay lenshinis ama ay ka soo baxaan waxyaabo buroburo ah oo findhiyo ah ay ka soo baxaan sidoo kale waxyaabo kale oo xagga resbaratoriga ah ama neefsashadoo kale in markaasi ay timaado dadka aada ku cagcabaysoo kale inuu ay ka timaado sidoo kale samboor iyo waxyaabo kale inay ku dhacaan marka individual ama dhibaatada gaarka ah ee qofka cabo u keento waa mid aada uga sii badan midda ay bulshada ay u keenayso dhibaatada caafimaad darro ee qofka ka soo gaartaa in laga daaweeyo intay bay laag tahay
runaantii horta bahashani mar haddaynu isla garanay in ay leedahay dhibaato caafimaad wax walbaba haddii ay dhibaato caafimaad qofka ay ku keeni karaan waa mushkilad inteeda la-eg ayadoo dhibaatadii la og yahay inta ay la-eg tahay iyo saameynta ay leedahay ayaa waxaa jirta haddane inaysan dadku aada ugu baraarugsanayn marka hadba waxay ku xiran tahay qofka isticmaalkiisa hadduu qofku waqti badan bahashan isticmaalo time badan oo geliyo markaasi inuu mar kasta isticmaalo in badanna uu sii wado dhibaatooyin aada u fara badan oo aan laga daweyn karin ayaa imaan karo waxaa ka mid a inuu kugu dhaco kansarka langiskoo kale ama afkoo kale inuu kansarkaa galo marka langi kansarkoo kale kansarada qaarkood markii ay fogaadaan ama ay aada u xumaadaanna waxaad ogsoon tahay inaysan wax daawo ah lahayn marka cuduradu way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa haddii cudurka aad ka qaaday bahashani markaasi uu yara fudud yahay in markaa aad iska gaarto laakiin haddii ay kugu fogaadaan oo cudurro waaweyn oo kansariski oo kale ah ama waxyaabaha kansarka laga qaado langiskoo kale ah esophagial iyo gastric iyo balaadharka iyo meelaha ay markaasi kansar ku sababto waxaa ka mid a dhuuntoo kale ama tarakeyahoo kale meeshuu qiicu marayo gastrigoo kale ama calooshoo kale inuu kansar kaaga dhaco kaadihaystoo kale sidoo kale in markaasi dhibaatooyinkaas waxay imaanayaan ama ay tegayaan in aan lagaa daaweyn karin oo dhibaatadu ay aad iyo aad markaasi u badato marka daaweyntu waxay ku xiran tahay hadba qofku sida uu u isticmaalo iyo xilliga uu qaatay oo in badan haddii qofku isticmaalo tusaale ahaan waxay markaasi noqonaysaa cudurro waaweyn oo la daaweyn karin inay ku sababto haddii markaasi qofku aysan ku badnayn ama dhibaatadeeda ay aada ugu yar tahayna waa laga gaari karaayoo haddii qofka laga wacyigeliyo islamarkaana wixii hore ay ku sababtay laga daweeyo markaasi waxay leedahay aada iyo aada markaasi benefit fiican uu qofku u yeelanayaa faa'iido badan aragtidaada maxaa keenay inay bataan dadka isticmaala shishada
waa mahadsan tahay aragtidayda ahaan haddii aan fiiriyo shiishada ama baashaan la dhaho waterbibe smoking waxay ku badatay waayihii ugu dambeysay bulshada markii hore labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxay aada ugu badneed qaaradaha afrika iyo wadamada sida eshiyaankan iyo canada iyo maraykanka iyo aada u isticmaali jiray carabta ayaa haddana markaasi ku badatay waayihii dambe bulshadeena marka soomaaliyeed tobankii sano ama shantii sano ugu dambeysay ayay aada usoo korortay waxyaabaha sabayna waxaa ka mid ah dadka mar walbaba waxay ku xiran yihiin dadyowga adduunka siiba carabta ayaa soomaalidu aada iyo aada ugu xiran tahay xagga diiniga diin diin ahaanta iyo xagga markaasi marka la fiiriyo ilbaxnimada iyo iyo dhaqanka iyo waxyaabahaasay ku xiran tahay marka qofka soomaaliga waxaa laga yaabaa inuu isdhaho qofka carabta ahay ee diinta aada iyo aad markaasi kaaga badnaay ayaa shaygani isticmaaleen adiga maxaa marka wax badan kaama dhibayso inuu isdhaho dadkan diinta markaasi aadka aan u garanayn marka waxyaabaha aadkii aadka u soo badiyey waxaa ka mid ah dadku waxay daawadaan filimaanta musisaladoo kale oo bahashan ay aada ugu badan tahay oo loo isticmaa carabtu aada u isticmaasho sidoo kale in ay arkaan dhallinyaro badan oo saaxiibadood ah oo markii ay meelaha tagaan bulshadu ay ku badan tahoo kale isticmaalayo oon ayna caab ahayn waxaa laga yaabaa mararka qaar sidaan aragnaba inaad meelaha tagto nin saaxiibka aad ugu tagto oo markaasi ku dhaho maanta waxaa waaye waa wadaa waxaan samaynaynaa baashaanan isla cabaynaa agtiisana aysan ceeb ka ahayn marka mar walbaba waxay ku xiran tahay shayga sidai ay bulshadu isaga ilaaliso dhibaatadiisa inay ogsoon tahay ceebaha iyo broblemyada iyo dhaqan ahaan dhibku ku leeyahay inuu qofku og yahay taasaa keentay marka inay meesha ka baxdo dadkii dhanna markaasi ay gartaan inay wax markaasi fiican ay tahay ay isticmaalaan sidii dadkii dhallinyaradii gabdhihii maxay ahayday dadka caadiga ahaayoo markaasi bulshada magaca ku lahay taas ayaa keentay inay soo badato isticmaalkeeda ama markaasi ay caadi ka noqoto in la isticmaalo howlkarnimada qofka sidee bay u saamaysaa haddaad eegto run ahaantii waa su-aal meesha ku jirto haddii qofka caadiga ah oo aan isticmaalin uu ahaan jiray qof markaasi caadi ah oo howlihiisa qabsado dabeecad ahaan wanaagsan waxaa markaasi markii uu bahashani barto ama uu isticmaalkeeda badiyo waxaa isbedelaa dhammaan dhaqamadii because waxaad arkaysaa bahasha markii la isticmaalay waqtiyaa lagu lumiyaa saameyn caafimaad ayay kugu keenaysaa oo waxaa laga yaabaa inaad sometimes markaad in badan isticmaashod hurdo badan aad qaadato waxay ka qayb qaadanaysaa marka howlahaagii ama shaqadaadii inay hoos u dhacdo waxaa kaloo ay ka qayb qaadataa maadaama caafimaad ahaan ay dhibaato leedahay qofka socodkii oo kale hadduu socod badan samayn jiray oo waqti badan uu socon jiray in uu daalo baashaan maadaama laangiska ay saamaynayso ama sambabadii ay saamayn ku yeelanayso in markaasi uu qofku samayn waa socod badan haddii uu qofku orod badan uu samayn jiray ama kubad dheeli jiray in uu dhammaanba gabo kabasitiga ama awooddii uu ku samayn jiray inay aad u yaraato sidoo kale waxaa markaasi imaanayso in yar markii aad wax isku daydo ama howl yar markaad isku daydo in aad neef badan dareento ama hirtibiidkaada ama wadnagaraacaba uu sare u kaco marka howlkarnimada iyo guud ahaan waxay ku xiran tahay mar walbaba caafimaadka waxyaaba la xiriira waayo maadaama caafimaadkii iyo qofkii jirkiisa ay bahasha saameyn u keenaysane dhibaato badan ayuu xagga howlgabnimada ah ama qofku inuu liisi noqdo wax badan ka caajiso ayay ku sababaysaa dadka ka agdhow goobaha lagu cabashishada iyaga saameyn maxaa dhankooda kasoo gaari karaa sidaan sheegnay bahashani saameynteedu waa mid aada iyo aada u badan laakiin markaa kala qaadno midna waxay ku timaadaa saameyn qofka cabaya ku timaado waaye oo dhibaato u geysato si daarigti ah midna waxay noqonaysaa environmentalka ama meesha lagu cabayo dadka joogo tusaale ahaan haddii qof shakhsi ama laba qofood ay meesha ku cabayso shiishad aagga kale ama agagaarka qof dadkaas wax cabayana ay ku sugan yihiin dad kaleoo caadi ah oon saameyn markaasi waxay leedahay in qofkii ay u saamayso qofkan wuxuu cabayoo kale si lamid ah inay u saamayso waxaan sheegnay sagaarka in badan in laga laga sameeyo wacyigelin ayaad u malaysaa oo meelaha ayaan lagu cabin sagaarkana bahashani marka la fiiriyo xadigeedu wuu kasii saameyn badan tahay marka saameynta qofka ama dadka ay ku yeelan karta waxaa kamid a inay qofkii risbarotrigi ay ku kiciso cudurro xagga sanka iyo neefsashadoo kale ah inay ku sababto samboorka naftiisa inay kugu kiciso dadka qaar ma jeclo oo waxay ku kicisaa cudurro kaleoo aada u fara badan marka saameyn waxay leedahay la eg midda ay individual ama qofka cabayo kale isticmaalayo ay u leedahay ayay dadka aagga ama ku sugan ama ka agdhow ayay markaasi ayadana ay ku leedahay waana dhibaatada ugu weyn labada qofood haddii ama qofka cabay markuu baxo baasha qaato oo meel tago uu soo isticmaalo keligiis unbay ku ekaan lahayd laakiin haddii waad dareemi kartaa tobaneeyo qofood oo bahashan aan isticmaalayn mid kasta saameyn gooniya ayay ku yeelanaysaa waxaa laga yaabaa qaarkood inuu madax xanuun ku dhaco isla markaas qaarkood inuu samboor ku kaco qaarkood bahashaas markay isticmaalaan ina xagga hoose risbarotriga ay dhibaato badan ay wakiciso qaarkood inay longa effect badan iyo dhibaato badanoo sii jirto inay ku sababto waxaa kaloo jiro bahashani leedahay ama shiishada ay leedahay waxaa dad waxay uga duwan tahay sigaarkoo kale sigaarku waa asiga wuu qalalan yahay waa qiic caadiya oo la jiidayo dadka saameyn badan isla isticmaalo uma keeno laakiin bahashan tubo ayaa markaasi lagu dhuuqaa waxaa laysugu gudbiyaa cudurada caadiga ah tubadaas laysla isticmaalayo labada qofood ay isla isticmaalayso waxay isugu gudbi karaan cudurada caadiga ah ay ka mid yihiin communicable diseaska ama cudurada faafo tusaale ahaan cudurka tb sidoo kale ayaa lagu kala qaadaa haddii saaxiibka ama qofka aad la isticmaalayso uu ayo cudur qabo oo lagu oo cudurada faafo ka mid ah haddii aad isla isticmaashaan maste waxaa ah inaad cudurkaasi qaado sidoo kale dadka kaa ag dhawaayne waxay ku leedahay saameyntaas oo ayagana bahasha hangaray leedahay waxaa tufaysa oo qiica soo baxaya waa carbon dioxide waxyaabahaas kimikala ku jiro oo riinji loo isticmaalaa jiro oo miraha iyo waxyaabahaas ku jiro kuwaasina waxay leeyihiin marka saameyn badan oo markaas dadka aagga ama deegaanka ku sugan meesha lagu isticmaalayo inay caafimaad ahaan ayadana ay afegto garayso ugu dambeyn taladaada iyo sida loogu hortegi karo cabista shiishada maxay tahay
markaan fiiriyo tale ahaanteyda waxaan dhihi lahaa maadaama baashii dad badan ay la qabsadeen oo adaptation badan uu dhacay in laga tagaa ama la gooyaa ay badan tahay waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan oo xagga caafimaadka in la helo inay ka sameeyaan maxaadirooyin badan lectures badan inay qabtaan oo dadka ama wacyigelin badan ama seminaaro badan oo dadka wax loogu sheegayo dhallinyarta haba u badnaatee maadaama waxa isticmaalo ugu badan ay yihiin dhallinyarada marka guud ahaan bulshada in laga wacyigeliyo xitaa la dhejiyo boorar waaweyn oo saameynta ay leedahay shiishadda cabiddeeda in la dhejiyo oo wadooyinka waaweyn lagu dhejiyo oo markaasi farsmagaalaha ah si qof kastaoo meesha soo maray uu akhristo in la sameeyo wacyigelin badan wax badan laga qoro wax badan bulshada laga wacyigeliyo meelaha waaweyn ee bulshada ugu yimaadaan mowduucyo sidaasoo kale laga soo diyaariyo idaacadaha iyo markaasi baraha bulshadoo kale markaas sidaasoo kale loo isticmaalo midaasi ayay ku imaan kartaa in bulshadu ay ogaadaan saameynta ay leedahay shiishadda